gudoomiyaha degmada cadaadow mudane faarax diiriye warsame ayaa xariga ka jira dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey dugsiga hoose dhexe iyo sare ee iftiin gedheys ee deegaanka gedheys ee gobolka galgaduuda munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay madaxa waxbarashada degmada cadaadow gudoomiyaha dhalinyarada galmudug iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada cadaadow mudane faarax diiriye warsame ayaa u mahad celiyey dhammaan ardayda macallimiinta iyo waalidiinta halkaas soo gaarsiiyey dugsigan isaga oo sheegay in ka maamul ahaan ay ka qayb qaadan doonaan horumarinta waxbarashada deegaanka iyo daboolidda baahiyaha dugsigan waan ku faraxsannahay inaan maantay ka soo qayb galno munaasabaddan halkaana lagu xarig jiro qayb muhiim ah oo dugsiga gidhays ee halkaan aan ku xarig jirnay oo lagu soo kordhiyey dhismayaashii horay u hirgalay intaa kadib waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo mu'asasada iftin oo iskuulkan muddo dheer gacanta ku haysay iyo kartidooda waxbarashadooda iyo heerka ay gaareen ayagoo weliba da'dooda aad u yaryar tahay haddana sida ay noola hadleen iyo sida ay wax u soo jeediyeen iyo sida baahiyada iskuulka iyo deegaanka uga warrameen aad iyo aadaan inkaga mahad celinaynaa mu'asasada iftin waxaan kaloo u mahad celinaynaa macallimiinta iyo maamulka dugsigan waxaan kaloo u mahad celinaynaa waalidiintii ardadaas soo diyaariyey wax soo baray u soo labisay yunifoomka u soo geliyey ku dadaalay inay casharada akhriyaan ku dadaalay inay heerkan soo gaaraan ilaa ay maxaa tidhahdaayey baahiyahoodana ka warramaan ardada markay intaan leegyihiin inay afka ama qarsadaana la arki jiray ama ay xishoodaan ama ay cabsadaan ay khajalaan laakiin dad dhiiran oo karti ay wax ku soo jeediyaan leh waxay muujinaysaa kartida macallimiintooda maamulkooda iyo waalidiinta soo diyaarisay waxaan leenahay aad u mahadsantihiin iskuulka waxaa gacanta ku haysa mu'asasada iftin gacanta in badanna ku soo haysay baahiyaha ka jira iyo macallimiinta loo baahan yahay iyo baahida dhismeel iyo maktabadaha iyo horumarka waxbarashada loo baahan yahay hal mar lama wada hormarin karo hal mar lama wada buuxin karo boqolkiiba boqol laakiin waa steb by steb tillaabooyina la soo qaaday stebiskalena way noo dhiman yihiin waxaa la rabaa stebiskii la soo qaadayna oo hore loo sheegana in laga mahad celiyo kuwa kaleeta iyo baahiyaha jira in la sheegana ceeb maahan mar walba sidaasa loogu baahan yaha dhaliilna ma ah waxaan u qaadanaynaa sidii ay akhyaartii iga horraysaba sheegeen baahidaasaa jirta ee ha naloo fiicnaado ha naloo roonaado ha naloo dadaalo waana samaynaynaa haddii alla idmo dhismahan cusub ee lagu soo kordhiyey dugsiga hoose dhexe iyo sare ee iftiin gedheys ayaa kaalin ka qaadan doono baahiyihii waxbarasho ee ka jira deegaanka gedheys iyo deegaanada u dhow